hay-adda wadaniga ee soydhaafo oo kaaladaas wasaaradda walabarashada iyo tacliinta sare ee gobolka togdheer iyo tartan aqooneed anqoobada hayta dugsiyada sare ee degmada burca tartankun oo ee kokorlanka qaadahay aqoonta ardayda wayba ku qayb galahaya labaatan iskool oo ku mid ee dugsiyada sare ee degmada burca wayna goobroog ku hayay xafladda lakadaha furaay maamuliyaalka iskuullada iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaga walabarashada gobolka togdheer maxamuud xasan caynaanshe iyo waybows ankohoreynta ku dowhey tartankun iyo walow isku taro doona horumarinta walabarashada gobolka dadaalka ardaydu uu kow ka yahay in kor loo qaado kadib waxaanu go-aaminay in laydiin qabto tartan aqooneed laydinku tartansiinayo maadadaha aad ku hoosayseen ee gobolku uu dhammaan natiijooyinka uu keenay ay ka muuqato in laydinku tartansiiyo taa go-aan bay ahayd kadib markii go-aankii qaadanay waxaan la kaashanay maamulayaasha oo iyaguna nala qaatay arrintu markay halkaa maraysa waxaan runtii iyaguna aan la kaashanay oo inay gacan naga siiyaan maaliyad ahaan iyo jaa-isadaha hadhow la bixin doono inay maalgeliyaanna waxaa qaatay soydhaafo oo iyadu runtii waxbarashada horena ula shaqayn jirtay wax weynna ka qabata baahida ama marka garab looga baahdo aana ku mid ee maamulyaalka iskuullada gobolka togdheer iyo hardhow ay tartan aqooneedku nunqobadahay ardada dugsiyada sare ee degmada burca barnaamijkan tartan aqooneedkani dee wuxuu keenayaa runtii xamaasad ardayda dhexdooda iyo iskuullada runtii inuu u keeno hadday tahay xaggii isdhexgalka iyo isbarashadoodii haddii ay tahay aqoontii iyo xiisahoodii iyo runtii inay aqoontii la xiiseeyo oo ardaygu wax soo akhriyo waxaan ballan qaadayaa guddoomiye iyo saraakiisha waxbarashadaba inaannu idinkala shaqayno aanu garabkiinna noqonno sidii loo hormarin lahaa waxbarashada gobolka wixii tacaabay ageliseenna waa idinka mahad celinaynaa
tartanada noocan oo kale ahina aqoontiinay dhisayaan kolley de waxaad tihiin labeentii dugsiyada sare ee gobolka ayaa tihiin sida laydii soo xulay akhlaaqiyaadkiina iyo aqoontiinuba way idiga muuqataa halkaa ku fadhidaan
wuxuun baynu bogaadinaynaa arrinkan maanta aynuu fadhinaa inuu yahay arrin loo baahan yahay oo wax ka taraya aqoonta dhallinyarada dugsiyada ku jirta tartankunya waybow jeesiaya inay ardada laka tartan sii walayo habaradeen saasaatawna laka dhiirigeliya walbarashada gobolka